You're with SBS Radio.
xubno ka tirsan jaaliyadda soomaalida ee degan xaafadaha galbeedka melbourne ayaa kulan la qaatay xubno iyo madax ka tirsan xisbiga liberaalka urur matala soomaalida xaafadahaas degan oo la yidhaahdo somaali action community ayaa soo qabanqaabiyey kulankan waxaana looga hadlay sida labada dhinac ay isu waraysan lahaayeen waxaa madaxda ka tirsan xisbiga liberaalka ee kasoo qaybgalay ka mid ahaa afhayeenka arrimaha dhaqamada kala duwan iyo muwaadininimada neil angus oo laga soo doorto kursiga forest hill ee magaalada melbourne neil ayaa sheegay in kulankan uu ahaa fursad ay xiriir kula sameeyaan bulshada soomaalida ah opportunity to get the community together tonight just to hear a little bit more about what the Liberal Party stands for. Because I think there's been a lot of misinformation.
waxay ahayd fursad aan jaaliyadda kula hadalno oo ay maqlaan waxa xisbiga liberaalku u taagan yahay sababtoo ah waxaa jira been laga aaminsan yahay dad badanna waxba kama yaqaanaan xisbiga liberaalka marka waxaan isnidhi caawa inaan nimaadno halkan oo aannu xiriir la samayno bulshada soomaalida oo aan wada hadalno una sharaxno waxaannu nahay bulshooyinka soo galootiga ayaa inta badan lagu tiriyaa inaysan u codayn xisbiga liberaalka hase yeeshee niil ayaa sheegay in qalad laga aaminsan yahay xisbigiisa ay taasu u sabab tahay Yeah, look, I think that's a fair comment, really, that, that there's been a perception that the Liberal Party hasn't been friendly towards some uh, multicultural groups, perhaps, and other. and- waxay ila tahay waa arrin jirta in laga aaminsanaa in xisbiga uusan saaxiibo la ahayn qaar ka mid a bulshooyinka dhaqamada kala duwan iyo soo galootiga cusub mase aha wax saxa waa wax layska dhaadhiciyey marka waa inaannu xoog uga shaqayno sidaannu dib ugu hanan lahayn kalsoonida dadka qaababka aan taas ku gaari karnana waa inaannu dadka la kulanno sababtoo ah markaad dadka la kulanto oo aad isbarataan oo ay maqlaan qayimka iyo waxaad aaminsan tahay waxaa dhici karta inay aragtidooda beddelaan niil angas ayaa kulanka ka akhriyey siyaasado badan oo xisbigiisu ka soo horjeedo uuna sidoo kale aaminsan yahay in jaaliyaddani ay ka soo horjeedi lahaayeen waxaana ka mid a ayuu yidhi barnaamijka dhakhaatiirta iskuullada Well, look, I think the ones particularly that remove the rights of the parents to have control over their own children. So, for example, the Doctors in Schools program.
waxay ila tahay inay ka mid tahay midda waalidiinta ka qaadaysa xaqa ay u leeyihiin go'aamada ku saabsan carruurtooda tusaale ahaan barnaamijka dhakhaatiirta iskuullada ka shaqeeya haddii wiilkaaga ama gabadhaada loo arko inuu ama inay tahay ilmo caqliyan qaangaar ah da'day doonaanba ha ahaadeene dhakhtarka iskuulku sidaasna uu go'aamiyo markaas adiga waalid ahaan wax su'aala lagaa weydiin mayo oo macnaheedu yahay in carruurtaada daawo loo qori karo oo la siin karo adiga oo aan ogeyn waxaana anigu qabaa inay dhibaato tahay ayuu yidhi waxaa sidoo kale ka soo qayb galay kulanka xubno kale oo ka soo jeeda jaaliyadaha afrikaanka oo iyaguna taageersan xisbiga liberaalka ditoresa mimi watts oo hore uga mid ahayd guddiga dhaqamada kala duwan ee gobolka victoria ayaa si qiiro leh uga hadashay goobta iyadoo ammaantay bulshada soomaalida ah I'm really happy to re- see that we now have a growing multicultural community. in the waxaan ku Liberal faraxsanahay Party, inaan and arko an African bulshooyinka community dhaqamada in kala particular.
duwan oo I am ku soo kordhaya extremely xisbiga happy.
liberaalka We need a lot gaar of ahaan Somali bulshada afrikaanka ah community.
waxaanan kulanka ka sheegay waxyaalaha aan ka aqaan soomaalida oo ah dad hadal yaqaan ah oo gabya oo ganacsato ah adduunkao dhanna sidaas ayaa looga ixtiraamaa waana quwad ay tahay in laga faa'iidaysto marka aanu ka faa'iidaysanno ayay tiri waxaan sidoo kale mikrofoonka la dhex maray madaxda ururka soo qabanqaabiyey kulankan iyo xubno kale oo ka tirsan jaaliyadda magacayga waa mahad barkad waxaan maanta halkan iskugu imaanay aan- inaan la kulanno annaga haddaan nahnay s- communitiga soomaalida ku nool magaaladan melbourne inaan la kulanno ah, xisbiga oo liberaalka am, annagoo u bandhigayno dhibaatooyinka haysato ummadda soomaalida oo ku nool magaaladan iyo dhallinyarada khaasatan waxaa dhibabka u sheegna waxaa ka mid ah shaqola'aanta haysa dhallinyarta oo ku kallifayso inay ka qaadaan xanuuno iyo taasoo ku kallifayso markii dambe inay aadaan inay wakhti la'aan iyo inay ku kallifto iyo um, drugs, ha, drugs iyo alcohol inay isticmaalaan marka taasna waxay ka mid tahay waxyaalaha aan rabno ina ayaga ee wax nagala qabtaan eena ka caawiyaan dhallinyarta marka kolley waxaa nooga soo baxay feedback wanaagsan insha allah waxaana ka rajaynaynaa inay um, more than that insha allah in ka badan in asla shaqeyno laisku xirnaado oo dadkana insha allah laga wada qayb qaata ayagana ee dadka soomaalida wax fiican u qabtaan bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah nuur malaaq waxaa igu kalifay marka hore bolisiga ayaanu ku kala duwannahay annaga iyo liberalka iyo laybarka bolisiga liberalka ayaa ah mid keenna haddaanu muslimiin nahay ama soomaali nahay nala mida sida familka la ilaaliyo caruurta oo iskuulka wax xun aan la barin iyo maaragtay aboshinka waxa loo yaqaano marka soomaalida halkan deganeedna waa ila shaqeen electionka federaalka maasha allah waan uga mahad celinaya magacayga waa shirwac maxamuud jaamac afalaar horta caawa waxyaalaha aan aadka oga helay ee liberaalka aan hore u ogeyn sagaalka legislation ama sharciyada hadda la rabo in la baasiyo oo looga hadlayo mataqaanaa caruurta iyo mataqaanaa in idigoo yaryari iskuulladii lagu baraayo macnaha yaa female ayaa mayl ah yaa mataqaana transgenderka ishuga mataqaanaa labeebka looga hadlaayo oo caruurta iyo masquulihii laga furaayo iyo waalidiintii kontaroolkii inta laga qaado loo gelinayo macnaha iskuulkii horta fikradahaas ay ka soo horjeedaan aad baan niyo oga helay waana taageeraynaa liberaalka waana garab istaagaynaa waa waxa oyaalaha oo diinteenna iyo mataqaanaa dhaqankeenna aada uga soo horjeeda waxa hadda ee laga hadlaayo ee ayagana diidan yihiin marka waa aad baan uga helay khudbadihii waana mataqaanaa aad baan ugu faraxsanaa inaan ka soo qayb magacayga waa khaalid cabdulaahi xasan waxaan ahay oo ka mid ahay somali action group in warabi in australia waxaan maanta u qabannay eventiskan meesha ka dhacay ama kulankan meesha ka dhacay wuxuu ku saabsanaa in soomaalida liberaalka ah iyo qolooyinka liberaal victoria ay kulmaan soomaaliduna ay bartaan fikradaha iyo ajendaha uu liberaal bartiga uu wato marka markii hore waxaan annagu ahayn bro leybar leybarkana muddo badan baan joognay laakiin ilaa wakhtigaasoo dhan weli maanan helin qof soomaali ah oo dowladda noo gala ama dadka matala soomaali communitigiina oo western sababkana waxay noqdeen dad sii kala qaybsaba annaga marka somali action group waxaan u soo kacnay lambar wan inaan soomaalida madayno second inaan helno xisbi soomaalida qaata oo mustaqbalka sida ilhaan cumar oo kale aan helno qof soomaali ah oo dowladda hoose oo dowlad goboleedka victoriana noo gala federaalkana noo gala taasoo aan ujeeddadeeda uga dan leennahay inaan ku badbaadinno dhallinyarada mustaqbalka hadda ku dhammaanaysa xabsiyada inay noqdaan looyaro inay noqdaan dad dowladda embiye ah inay noqdaan booliis officer inay galaan maaragta iisheg dowladda oo civil society-ga ay ka qayb qaataan laakiin halkan waxaan joognaa soddon sano afartan sanaan ku soconnaa waxaan staa ku noqonnay taxi driving iyo dayker adduunku australian intaa keliya maaha marka mustaqbalkanaga waxaana matalaya dad kale datswy baan aniga dadaan ku jiro markaan ku daalnay leybar baartiga waxaan doorannay bal in xisbi kale oo naqaato aan helno aad baan ugu faraxsanaa kulankannaga maanta aad iyo aad waxaana jeclaa codkayga inaan gaarsiiyo soomaalida aan idhaahdo meel ha fadhiisannina dad yahow mustaqbalkiinna waddankaanaad joogtaane u dagaalama si aad waddanka wax uga noqotaan taas ayaana soomaali action group u midayna soomaali action group qolo gaara ma leh cid kastaa iska leh waan soo dhowaynaynaa waxaan rabnaa inaan tallaabo qaadno aan ilmahannaga iyo waaridiintannada iyo naftannada aan ku badbaadinayn aad baad u mahadsanta xasan bismillahi raxmaan raxiim magacayga bashiir cumar ismaaciil waxaan ahay chairmanka ama hogaamiyaha somali action community oo aanu ka jirtaa melbourne waxaa weeyaan dadka soomaalida ah waxaan rabnaa inaannu codkoodu muuqdo iyadoo kala daadsan oo division badan jirto oo ay minoritiyada ama dadka laga tirada badan yahay waddanka ay ka mid yihiin waxaan rabnaa inaannu isu keenno midayno maaragtay halfoy si loo helo waxaan kaloon caawimaad ka helaynaa minoritiyada kale ee afrikan backgroundka ama hadan ama dalalka kale ka yimid si hal codoo maaragtay dadka minoritiga ah marka waxay noo ahayd caawa liberal barty dadka soomaalida waxay codka iska siin jireen labor bartiga khaasatan kolkay victoria tahay oo iyagoon awareness iyo cilmi ama maaragtay macluumaad ka haynin liberal batiga ayaa waxaa lagu yidhi okay qoladan waxay dadka xijaaban iyo gabdhaha iyo dadka backgroundka ina iyo madowgay necab yihiin iyagoon macluumaad rasmi ah ka helin saas darteed qoladii hore ee codka iyagoon gorgortan la gelin waddanku waa waddan dimuqraadi ah iska siin jireen ayaanu nidhi bal dee wa- labada nin ee isku haysta labada dibi ee waaweyn waa labour party iyo liberaalka inaannu bal ka bedelo qoladii layskaga dabagelayeen marka intii codka layska siiyo ayayna waxba u dadka u qaban jirin kolkay timaadda loo kali halkan een, victoria dowladdeeda eh, melbourne marka waxaanu isnidhi bal tijaabiya liberal partiga immika waa bilow een, communityganaga waanu samaynay waanu soo magacii iyo wixii iyo xafiisii iyo wixii baan hadda bilow baanu wada nahay laakiin meel fiican bay wax noo marayaan waxaa caawa noo yimid een, dad een, ka socda liberal partiga oo wasiiro iyo xildhibaano heer een, dowladda hoose iyo dowladda federaalkaaba leh iyo statekababa een, marka een, waxaanu rajaynaynaa inaannu wada shaqayn iyo istaraatiijiyad isla nimaadno miitinkan iska barashuu ahaa waxaanan een, dadkayganana waxay u baahan yihiin leadership bay u baahan yihiin dad waxay doonayaan community concernka iyo problemkooda xalliya markaas eh, tiimkii ila shaqaynayana waan u mahadcelinayaa eh, faadumo eh, fagadhe iyo cabdiqani eh, cabdixakiin een, een, cabdi cilmi magacayga waxaa la dhahaa habboon cabdi faarax maanta waxaan meesha u nimid inaannu leybor baarika ka qayb galno oon u codayno liber baariga oon saannu isbeddel ooga helno annaka iyo ilmahayaga iyo communitigayaga aannu community ka samaysanno saas la ajligay baan meesha ugu nimid oon dhallinyarada yaryarna aannu ku guubaabino inay kor isu qaadaan oo ay waxna bartaan gacmahana isqabsadaan insha allah bidmillaahi kariim
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.